asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee aan sida joogtada ah meeshan ugu wadaagno innaga oo xuquuqaheeda murtiyeysan iyo dhihitaanka afkeenna hooyo intabana siinayna xubinteenna murtida maanta si uu bal afku u noqdo mid isla hana qaada oo isaga dhanba taabagala sababtoo ah afku waa afkeennii hooyo in la taabageliyaa ama laga shaqaysiiyo ama kor loo qaado ama la kobciyaana waa mid innaga faa'iide guud iyo mid gooni aba inoo leh faa'iidada guud ee inoo leedahay waxaa weeye dee waa afkeenni hooyo aan ku kalsoonaano aan sare u qaadnay midda gooniday inoo leedahayna dee waa isticmaalka iyo hadba sida aynu inagu u isticmaalno haddaan isticmaali weyno dee cidna meeshiisii ka soo qaadi mayso faa'iidana yeelan u maha maantana sheekooyinkeenna haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid a saddexleydeenna saddexleydeennaasoo ah maaragtay teennii aanu sida joogtada badanaa u isticmaali jirnay midani waxay leedahay waxaa la yidhi saddex saddex kama xishooto waa saddex aan saddex ka xishoonin u fiirso maamaayaha saddexleyda ah iyo kuwa labaaleyda waxaa laga yaa inaad aragto xubin aan xubin ka xishoonin xubin aan xubin ka baqayn maxay noqonaysaa markii lix iska soo horjeeda ama lix xaalo oo isqaniintay ayay noqonaysaa haddase habka aynu u isticmaalaynaayo waa saddexley saddexleyda aynu u isticmaalaynaayo marka maxay noqonaysaa saddex aan saddex ka xishoonin bay inoo sheegaysaa waxaa la yidhi saddex saddex kama xishooto waa kow xatooyo tuu kama xishoodo xatooyo tuu kama xishoodo xisaabna xil loogama xishoodo xoorna dhuuso kama xishoodo saddexdaa wey saddexdaasuba saddexdaas kama xishoodaan u fiirsaya xisaabta macnaha ninkan xil baatiinaan la xisaabtamin kuma dhahayso tuuguna ma dhahayo waxaana xadin waa de tuugadiisi baaba tan xoorkuna dee dhuusadu waa hubka keliya uu haysto marka maxay noqotay saddex saddex kama xishooto saddex saddex kama xishooto xatooyo tuug kama xishoodo xisaabna xil kama xishooto xoorna dhuuso kama xishoodo saddexdaasuba saddexdaa kama xishoodaan waa saddex aan saddex ka xishoonin tusaale tuug xatooyo kama xishoodo tuugu hadduu inuu waxda ka xishoonayo dee adduunkaba cid wax ma xadeen oo xatooyadan farada badan iyo isderderkan iyo waxyaalahan la kala qaatay iyo isxatooyadu maba imaateenba oo tuugu sidaa waxuma xadeen hadduu wax ka xishoonayo garanay sidoo kaleento xisaabtuna hadday xil ka xishoonayso cidooma xisaabtanteeno nin walba wixii uu galo waa looga aamusi lahaayo ka kale wuu xurmayn lahaa xil baa nahay iyo xurmaa naga dhaxaysuu dhihi lahaayo saas xoolihiisi ku abaadi lahaayeen waa midda saddexaade waa xoorna dhuusa kama xishoodo dee xoorkuna hub kale uu haystaba ma laha oo baashaas iyadu isku difaacaa oo xoorku taa ka xishoon maayo xoorna dhuuso kama xishoodo maxay noqotay markaa waxay noqotay saddex saddex kama xishooto tuug xatooyo kama xishoodo xisaabna xil kama xishooto xoorna dhuuso kama xishoodo saddexdaas xoorka waxaan umalaynaya dadku inayna fahmin waa bahal xoor dubur la yidhaahdo oo dabeecad xun oo wuxuu ka mid yahay qoladan gabsasta la dhaho oo waa bahal dhib badan shinnida bahalka jabsada weeye oo maaragtay haddii ilaahay idmahayo dhuuso qarmuun buu leeyay markaad nabar ku dhufato uu dhuusi si xun buu u dhuusaa marka uu dhuusana dhuuso aad iyo aad u ur badan buu leeyay masaskuuna cunaa badanaa oo isagu dee bahal suun karta ma ah masaska iyo waxyaalahaas ayuu ka dhergaa xoor baa la dhahaa marka waana xoorkii aad garanaysa xoor dawaca loo yaqaanay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii e b waxaa la yidhi fagaara kanaxe fariin ma bogto fagaara kanaxe fariin ma bogto